halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban heerarka efemada ee magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somaali com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa maalin jimcaha bisha juun waa saddex iyo toban sanadka labada kun afar iyo tobanka idaacadda galabnimo waxaa sidoo jir idinkugu daadiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah daawuud daweys
maalintii ugu horreysay mucaawino soo gaartay gobolka bogool muddo hadda ku sugan ilaa iyo sideed sano mucaawino waxay ku sugan tahay ilaa iyo sideed iyo toban baabur waaye oo isugu dhex jirta kor iyo bur saacadda marka maanta laba iyo tobankii mata lixdii saac ayay soo gaartay degmada waaji
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka bokool maxamed cabdi tool oo nooga warramaya kolonyadii ugu horreysay ee gargaar bani aadannimo sida oo gaaray gobolkaasi muddo bilooyin ah waraysi ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaada toddobaadka ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii dunida maleeshiyaadka islaamiga ee dalka ciraaq ayaa wada qabsashada dhul hor leh xilli maraykanka uu ka fikirayo qaabka uga jawaabi lahaa dhaqdhaqaaqa ay wadaan fallaagadaasi mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay maleeshiyadu ay qabsadeen magaalooyinka jalola iyo saadiya oo ku yaala gobolka qowmiyadaha ku kala qaybsan yihiin ee diyaala maalintii khamiistii maleeshiyaadka islaamiga ee i s i l magacooda loo soo gaabiyo ayaa waxay qabsadeen inta badan waqooyiga ciraaq waxayna ku sii siqayaan caasimadda dalkaasi ee bakhdaad madaxweyne barak obama ayaa sheegay inuu ka fikirayo dhammaan tallaabooyinka u furan ee looga jawaabi karo xaaladda sii xumaanaysa ee ciraaqa
jenaraalka maamula dowladda milatariga ee dalka tailan ayaa waqti u qabtay dhismaha dowlad kumeel gaara oo dalkaasi laga hirgeliyo isagoo la hadlaaya saraakiil sarsare oo milatari maanta oo jimco ahayd ayaa jenaraal barayuth ganoja waxa uu ku dhawaaqay in dowladdiisa ay qorsheynaysay in ay bisha agost ama ugu dambeyn sebtembar ay soo dhisto dowladdaasi barayuth ma uusan sheegin cidda dowladdaasi soo magacaabaysa isagoo sheegay in aan la weydiin cidda ay tahay dowladdaasi iyo meesha ay ka yimaadeen waxaa jira xan hoose oo sheegaysa in taliyaha milatariga uu shaqada ka fariisan doono bisha sebteembar iyadoo loo laga yaabo inuu noqdo ra-iisul wasaare laftiisa
ciidamada ammaanka ee ukraine ayaa dib ula wareegay magaalada dekedale mariupol oo ku taala gobolka donesk waxaana gacan ku-haynta magaaladaasi ay ahayd mid beryahan isbeddel badan uu ku yimid hadba dhinac uu qabsanayay wasiirka arrimaha gudaha ee ukraine arsen avakov ayaa sheegay ciidamada dalka ay calanka ka taageen dhismaha maamulka dowladda ee magaalada kooxaha gooniugoosadka ee rushia taageersan ee magaalada mariupol ayaa sheegay in shan ka mid a dagaalyahanadooda lagu dilay dagaalkaasi maalintii khamiista kooxaha gooniugoosadka ee magaalada donesk waxa ay sheegeen in gaari uu isticmaalo hogaamiyaha gooniugoosadka denis bushilin lagu qarxiyey bartamaha magaalada waxaana ku dhaawacmay saddex ka mid a ilaaladiisa gaarka fallaagada ayaa sheegay in bushilin oo ka mid a madaxda jamhuuriyadda isu magacaawdee donesk aanu saarnayn gaariga markii qaraxa uu dhacayay sajinkii maraykanka ay daalibaanku haysteen ku dhowaad shanta sano ayaa kusoo laabtay dalkan maraykanka maanta saraakiisha milatariga ayaa sheegay in bowi bergda lagu soo daweeyey cisbitaal milatari oo ku yaala dalka jarmalka haddana uu soo gaaray xarun caafimaad oo ay milatarigu leeyihiin oo ku taala koonfur galbeed magaalada san antonio ee gobolka texas war qoraal oo ay soo saartay wasaaradda difaaca ayaa lagu sheegay in bergdaal uu heli doono daryeel iyo waqti uu kusoo baxnaansado warkan ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidamadu ay eegi doonaan duruufihii ku xirnaa qabsashadii bergdaal
weli halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington ee toosna oga dhageysanaysaan markii ugu horreysay muddo dheer raashin mucaawino loogu talagalay degmooyinka waajid iyo xudur ayaa gaaray gobolkaasi raashinkan oo ka kooban bur iyo sokor ka yimid wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya kana kooban siddeed iyo toban baabuur ayaa duhurnimadii maanta gaaray degmada waajid ee gobolka bakool haddaba qorshaha raashinkaasi mucaawinada ay sida loo gaarsiinayo dadka deegaanka ayaa waxaa caasho ibraahim aadan uga warramay guddoomiyaha gobolka bakool maxamed cabdi tool maalintii ugu horreysay mucaawino soo gaartay gobolka bokool muddo hadda ku sugan ilaa iyo sideed sano mucaawino waxay ku sugan tahay ilaa iyo sideed iyo toban baabur waaye oo isugu dhex jirta kor iyo bur saacadda marka maanta laba iyo tobankii mase lixdii saac ayay soo gaartay degmada waaji mucaawanada xaggee ka timid wasaaradda arrimaha gudaha soo degtay xamar bay ku timid muddo laba bilooda waxay ku xayiraneen magaalada baydhabo xitaa intii xilligaas ee meesha lagu hayo marka saddex beri ka hore lasoo diray maanta ayay soo gaartay waaji mucaawanada xaggee ku wajahan tahay ma guud ahaan gobolka mise waxaa jirta qayb gaara oo gobolka ka mid a oo loogu talagalay mucaawanadaasi xawanan waxaa loogu talagelay laba degmo oo ku mid ah waajib iyo xudur labadaas meel ayaa loogu talagelay hadda waa waa muslimiinta dhawaanta la xoreeya qaabkay ugu tala gasheen marka inaad u gaarsiisaan dadka waxaan ugu talagalnay dadka maxeeto dhawaatay si magaalada ilaa magaalada gudaheeda ku nool inaan maxeeto aan gaarsiino ayaan ugu talagalnay haddii magaalada gudaheeda aysan kuleeyay qorshihii magaalada gudaheeda loo sameeyey waxaa weeye xaafid xaafid iyo maxeeto laamo laamo loo sameeyey sidaas ayaa loo qeybin doonaa dadka maxeeto mucaawinad loo gaarsiin doonaa haddii ilaa yidhaa ma xaafad xaafad baad u wajahaysaan mise waxaad u wajahaysaan n qaabka qaybinta raashinkan mucaawanada ah sida dadka u kala daran yahay oo Xaafad- dhibaatadu xaafad- oo dhibaatadu ay dadka waxaa lagu sameeyey raalli ahow. raalli hotool xaafadaha tirikob baa lagu sameeyey dhaafkii tirikoobka loo sameeyey ayaa loo qeybin doonaa haddii ilaa yidhaa waa ku gartay laakiin xaafadaha markaad fiiriso iyo markaad fiiriso baahida ma baahida dadkaad fiirinaysaan mise xaafadahaad fiirinaysaan baahidana waxaa weye dadka waxuu ka koobinaya kulligeed waa baahiyin dadka nin dargi maanta kuma harin labadaas degmo dadka dhan isku mid waayo maadaama ay isku mid yihiin oo maxay ato ay isku mid yihiin guud ahaan waxaa la yidhi nin walba xaafada ku nool in lasoo ay gaaraan ay wax soo gaaraana loogu talagalay marka qorshahaasaan u sameyn marka maadaama tirakoobkii xaafadahan aad samayseen sidaad sheegayso xudur iyo waajid tirakoobka aad samayseen iyo cadadka raashinka uu la egyahay markaad qiyaasto qoyskii amaba qofkii imisaa kusoo hagaagaysa wallahi qiyaas ahaan waxaa weeye horta raashinka laba nooc oo isugu jiraa sokor iyo maxay ato bur waaye marka waxaan ugu talagalnay qoys walba inuu maxay ato oo eh, labaatan iyo shan kiilo oo maxay ato oo bur ah iyo labaatan iyo shan kiilo sokora inuu helo ma qof baa mise waa qoys marka tiradaasi qoyskii waxa uu ka kooban yahay qoys ahaan marka tusaale ahaan qoyskii laba ama saddex qof ka kooban iyo qoyskii toban ka kooban marka isku cadad baa la siinaya annaga qoys ahaana u sameyn haddii shafi shafi la yidhahdo hadda ma gaarayo raashinka waa yaraanaya marka qorshaan ugu talagalnay saas oo mase qof keligiis ha noqdo mase maxay ato laba ha noqdo shan ha noqdo qoys ahaan intaas inaan u siino sidaas anuu qiibanaan ugu talagalnay waa gartay maxamed cabditaal waxaad ka warantaa waxaa jira warar sheegaya in raashinkaasi intii uu soo dhex maraya inta udhexaysa baay iyo bakool in waddada loo galay oo weerar gaadmaa lagu qaaday maxaa wararkaa nooga kordhin kartaa arrinta ayadaa waa la sheegay laakiin wax ka jira ma laha raashinkaas maalinka soo baxay ilaa maalinkana uu soo gaaray waajib wax dhibaato ah ay la kulmeen ma laha si nadiif ah oo maxay ato oo nabadgelyo ay kuyimid oo kusoo gaaray laakiin markaad fiiriso maadaama labada gobol baay iyo bakool aanay sidaa u kala fogeyn maxay geynta raashinkaasi ay u qaadatay saddex maalmood saddex maalmood sababta qaatay waxaa weeye wadooyinka sax ma aha maxay ato cabsi fara badan baa ku jirta wadooyinka oo dhinaca maxay ato oo meynooyin ha noqoto oo maxay ato oo halkaas marka waxaa loogu talagalay waxaa weeye ciidamada raashinka la jira inay soo lugeeyaan baabuurta ay maxay ato ay gees isku soo raacaan si maxay ato oo meynada loogu ilaaliyo iyo kuwa shubtada ah wadooyinka ku jira marka sidaas daraaddeed ayay arrintaas misaabiri ku noqotay waxaad markaa ka warantaa waxaad ii sheegtay in raashinkani loogu talagalay xudur waa degmada xudur iyo degmada waajid in labadaa degmo on loogu talagalay degmooyinkii kale ee gobolka maxaa iyagana laga damacsan yahay madaas ayadaa waan u sheegnay dowladdaan u sheegnay degmooyinka qaar baa hadda weli ay gobolka ka tirsan aan hore ahayn laakiin intii la xoreeyey hadda waxaa weeye degmo kastoo la xoreeyey waxay qorshe ergooliya marka degmooyin kala harina waxaa weeye ku talagalka waxaa weeye in la geeyo sidaasaan hayatan wasaaradda iyo arrimaha gudaha iyo dowladda sare baan u sheegnay laakiin markaad fiiriso baahida ka jirta een, guud ahaan degaanka iyo mucaawanadan hadda soo gaartay ma isleedahay degaanka way ka saari kartaa baahidii taagnayd ee macluushii daba dheeraatay ee gobolka haysatay maya maya maya maya deegaanka iska dhaafa degmooyin hadda lagu soo magacaabay in la siyaataa kuma filna sababta waxaa weeye waa dareemi kartaa ninka ugu badan haddii labaatan iyo shan iyo labaatan iyo konton kiilo hadduu helo oo raashinkaas raashin isku dheeli tiran aan ahayn sokor iyo bur ay tahay meeshii bariis aan jirin saliid aan jirin waxyaabo kaleta aan jirin marka waxaad moodeysaa maxay ato meelihii loogu talagalay hadda inaysan ku filnayn adinka ka degaan ahaan een, hay-adaha samafalka hadda waxaad ii sheegtay raashinkan inuu ka yimid dowladda kumeel gaarka ah wasaaraddeeda arrimaha gudaha hay-adihii kale ee deeqda bixinayay iyaguma gaarsiiseen qayladhaan ku saabsan in degaanku u baahan yahay mucaawinad deg dega oo dadkiisi ay gaajo u leenayaan waa gaarsiinay heeraha samafalka gabadhi s oo kale waa gaarsiinay Eh, waxaan gaarsiinay i c r c baan gaarsiinay heeraha samafalka dhammaantood kulli waa u gaarsiinay marka ilaa iyo hadda waxna soo gaari ma jiraan laakiin waxaan u malaynayaa inay wax soo gaari doonaan xilligan dhow marka guud ahaan maxamed cabdi tool waxaad ka warantaa xaaladda ammaanka gobolka bakool gaar ahaan labadaa degmo labada degmo hadda raashinka dhigay ammaankooda waa fiican yahay gudahoodi laakiinse meelo badan oo maxay atoo khatar ah oo maxay atoo ilaa iyo hadda u baahan qorshe ah in la hore u baahan gobolka tirsina waa jira marka howlgalkii weliba socdaa mise wuu hakaday oo gaalkii waa socdaa wax uu hakana male intii gobolka lagu xireynayo waa soconayaa marka qorshahaas asigana qorshihii safety labada hadda aan ku jirnaa in la ballaabo haddana maxamed cabdi tool ayuu kaasi ahaa guddoomiyaha gobolka bakool ee dalka soomaaliya oo khadka teleefonka ugu warramaya caashi ibraahim aadan
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington muddo dhowr sano ah hay-adaha amniga maraykanka waxay isku dayayeen in ay joojiyaan dhallinyarada soomaali maraykanka ah ee ku biiraya ururka al-shabaab ee dalka soomaaliya in ka badan labaatan dhallinyaraha ayaa horey u tega soomaaliya oo ku biira al-shabaab balse markan waxaa soo baxday goob kale markii ilaa shan iyo toban soomaali ah oo ka tegay minnesoora ay gaareen syriya si ay gacan u siiyaan xoogaga xagjiriinta ah ee dalkaasi ka dagaalama xaruun macruuf ayaa qadka telefoonka ee minneabolis kula xiriiray madaxa laanta f b i ee minneabolis kayle loven daawud aweys ayaana waraysigaasi warbixinta nooga diyaariyey
madaxa laanta f b i ee minneabolis kayle loven ayaa ugu horreyntii waxa uu ka warramay xogta ay ka hayaan dhallinyarada soomaalida ee la rumaysan yahay inay tageen syriya si ay uga barbar dagaalamaan mucaaradka dowladda ka soo horjeeda wararkaasi waan haynaa sheegaya in dhalinyaro badan oo soomaali ah ay waddanka ka tageen iyagoo markii hore tegay turkiga kadibna uga sii gudbay syriya si ay uga barbar dagaalamaan mucaaradka wada dagaalka ka dhanka madaxweyne bashaar al asad f b i da minneabolis waxay la shaqaynaysaa dadka soomaalida ah si wax uga ogaano qaabka fikirka xagjirnimada loogu baahinayo dhallinyarada iyo inaan aqoonsano kuwa haatan doonaya inay baxaan oo ku biiraan dagaaladaasi dalalka dibadda ka dhacaya mister loven waxaa kaloo uu ka jawaabay su-aal ku saabsan tirada ilaa ay haatan la ogyahay ee dhallinyarada u socdaale syriya iyo haddii dhammaantood ay yihiin soomaali haysta dhalashada dalkan maraykanka tirada waxaan ku qiyaasayaa toban ilaa iyo shan iyo toban dhalinyara taasina waa qiyaas uun ma bixin karno tiro mucayan ah wakhtigan la joogo dhammaantood waa soomaali wakhtiganna waxaan diiradda saaraynaa bulshada soomaalida ee ku dhaqan maraykanka waayo waxaan aaminsannahay in safarada minnesota dhallinyarada ka baxda ay u badan yihiin soomaalida waxaa kaloo sarkaalkan ka tirsan f b i uu ka warbixiyey wakhtiga ay safaradan ay dhallinyarada ku tegayaan syriya bilowdeen iyo sababta ay weli falal noocaasi a u dhacayaan iyadoo sannadadii labada kun iyo toddoba labada kun iyo sideed iyo labada kun iyo sagaal ay jireen dhallinyaro soomaaliya oo ka tegay maraykanka tegayna soomaaliya iyagoo ku biiray kooxda al-shabaab arrimahan dhallinyarada syriya tegaysa dhowaan ayay bilowdeen markaan sidaa leeyahayna waxaan ula jeedaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay baaritaano ayaannu wadnaa aan doonayno inaan ku ogaanno wakhtiyada saxda ah su-aalahaas iyo kuwo kale ayaanna jawaab u raadinaynaa intaan ku guda jirno baaritaanada aan wadno waa nasiib darro falalka faafinta iyo hirgelinta xagjirnimada ee minneabolis f b i waxay ku guulaysatay in baaritaan la sameeyo iyo in qaar ka mid ah dadkii safaradaasi ay dhallinyarada ku tageen soomaaliya soo abaabulay sharcigana la hor keenay bulshada minneabolis xiriir ayaa inaga dhexeeya si wacanna way nagala shaqeeyeen arrintan ilaa aan ka gaarno guul ah in dadkii wax ka soo abaabulay qaarkood aan maxkamadda horgeyno laakiin weli howlihii dhallinyarada loogu abuurayay fikradaha xagjirnimada waa ay socdaan dadkii ku lug lahaana weli ma aysan joojin waxyaabaha lagu faafiyo xagjirnimada ee minneabolis waxaa ka mid a websaytyo video iyo agab kale oo laga helo internetka oo loogu talagalay in dhallinyarada maskaxda looga bedelo loogana dhigo kuwo qaata fikirka xagjirnimada weli howlahaasi way socdaan kooxo howlahaasi si hoose u wada ayaana jira da-uud aweys ayaa noo soo koobayay waraysiga madaxa laanta f b i-da ee minneabolis kayle loven
weli halkaad naga socotaan oo laanta afka soomaaliga ee v o a iminkan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii faaqidada toddobaadka waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan
marti waxaan u wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka dhowaan waxaa dagaallo ay ka dhaceen deegaano ka mid ah gobolka shabeellaha hoose waxaana ciidamo iska soo horjeeda oo ku labisnaa darayska ciidamada dowladda oo qaabeeleed u abaabulan ay ku hardamayeen gacan ku haynta deegaanada u dhexeeya namber konton ilaa iyo magaalada xarunta wah gobolka ee marka dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay dagaalada kuna baaqday in si deg deg ah loo joojiyo waxaana ay bilowday dadaal lagu nabadaynayo dhinacyada dagaalamay dadaalkaasi waxaa hormuud ka ah guddi gaar ah oo ay dowladdu u xil saartay oo ay hogaaminayaan wasiirada arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga colaadan oo salka ku haysa muran ku saabsan lahaanshaha dhulbeereedyo ayaa waxay abuurtay cabsi laga qabo in mar kale soomaaliya ay ku soo xoogaystaan dagaalada ku salaysan qabiilka xilli dowladda ay hardan ugu jirto hirgelinta hanaanka federaalka iyo higsiga doorasho soomaaliya ka qabsoonta sannadka labada kun lix iyo tobanka haddaba muxuu salka ku hayaa dagaalkan sidee saxal looga gaari karaa arrimaha ayaan ku eegaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka waxaa igala qaybgelaya xildhibaan saciid maxamed cali iyo xildhibaan jawaahir axmed cilmi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho waxaa kaloo barnaamijka ka qaybgalaya nuur kaafi oo ka tirsan macadka daraasaadka difaaca iyo amniga ee jaamacadda carlinton ee dalka kanada kana faallooda arrimaha gobolka geeska afrika qadka taleefanka ee magaalada ottawa ee kanada ayuu ku jiraa kusoo dhowaada dhammaantiin barnaamijka waxaana ku horeynayaa xildhibaan saciid maxamed cali dagaaladan shabeellaha hoose ka dhacaya ee soo noqnoqday maxay salka ku hayaan su-aasha haddii la isweydiiyo waxyaalo badan ayaa ka imaanaya dagaaladii hore waxay ahaan jireen waxaa laisku qabsan jiray maxaanku dhaha ceelal dad ceelo wada cadayo dad oo maxaanku dhahday cooska hayga daaqid dhankan hayga daaqid dad wada reer guuraha ah aragtiisa yahay laakiin dagaalkan kaasi oo ka yara ged gedisan yahay oo dagaal marna siyaasad gelayo marna maxaanku idhaahday noqonayo mid dana dhaqaaleed ama isxukun iyo maamul intaba waa waa dagaal ku ku ku yimaado ayuu noqdaa wa waa gartay waa gartay waa kugu soo noqonaya xildhibaan jawaahir axmed cilmi baan siinayaa adigu maxay kula tahay dagaalkan inuu salka ku hayo bismillahi raxmaan raxiim horta marka ugu horeysa waa idin salaamayaa dadka day mar wada degaan oo maxay yihiin dhaqaalo iyo dhaqan iyo beer iyo wax walba ay ka dhexeeyaan waa isqabanayaan laakiin markay isqabtaan ama ayakaa is-afgarto hoos u xalista warkooda ama dadka ka koreeya oo ayaga ehelka u ahaa arrintooda xaliya marka waxaan isleeyahay dadkan ayakuna isna iska xalin dad ehel u ah oo maaragtay xalkooda jecel ma aanu jirin wixii hadda ka horreeyay wa wa waa gartay waan usoo noqon doonaa su-aalaha kale iyo arrimaha kale nuur kaafi oo qadka magaalada ottawa dalka canada ku jira ayaan siinayaa nuur kaafi dagaaladan sokeeye ama colaadahan ku salaysan kheyraadka way kusoo noqnoqdaan africa gaar ahaan soomaaliya marar badan bay kusoo noqnoqdeen oo beelo ayaa la sheegaya inay mararka qaar ku dirirayaan dhul iyo ceelal iyo warabiyoodyo iyo beere sidoo kale waad mahadsan tahay walaalkay colaad iyo dhammaan xildhibaanada ku jira khadka waxaad moodaa marka iyo agaarkeeda gobolada hoosoo dhani waxay ahayn goobo straatiiji ku ah dhammaan qaranimada iyo deganaanshaha gobolka gaar ahaan markaad eegto sourceska xagga badda iyo xagga dhulka intaba waxaanad moodaa maanta adduunku khilaafaad ka socda oo dhani dhammaantood waxay salka ku hayaan iyada oo la eegayo sidii loo heli lahaa resources meelahaas ama goobahaas istraatiijiga ah ee koonfurta soomaaliyana waxaad moodaa in ay muhiim ahaan lahayd dawladda soomaaliyeed inay garato waxa laga doonayo iyo waxa ay shacbiga soomaaliyeed rabaan marka waxaad moodaa nidaamka dawligii uu ka gaabiyey inay qorsheeyaan ama forecast gareeyaan in loo helo qorshe ku salaysan dhibaatooyinkan maanta already ka dhacay gobolka in loo si sameeyo qorshe deganaansho iyadoo la wacyigelinayo shacbiga loona tababarayo dowladnimada iyo nabadaynta iyo iyo isku xidhnaanshaha bulshada si loo wada quuto ama loo wada helo muxuu ahaye resourcekaasi maanta lasku haysto wa waa gartay aad baad umahadsanta wuxuu kusoo noqonaya nuur xildhibaan saciid maxamed cali baan siinaya xildhibaane muddo dheer baa dagaaladan ka dhacaya gobolka shabeellaha hoose ay soo noqnoqonayeen mar walbana waxaa la raadinaya xal oo dowladihii soomaaliya soo maray soomaaliya ama ha noqoto dowladda kumeel gaarka ahayd ama dowladan federaalka intaba marar badan waxaa la isku dayay in la sameeyo xal loo helo waxyaabahan gobolka ka dhacaya marka markaad fiirisay dadaaladii la soo waday oo dhan maxay ahayd sababtay u guuldaraysteen oo xal loogu heli waayey in beelaha walaalaha ay dhulkaa wada dega ay beerihii wada tacbadaan dhulkii wada daaqaan oo ay nabad ku wada noolaadaan runtii horta waxaa nabadda madanaaba sida uu u sheegay ninka walaalkan oo dibadda kasoo hadlayay barnaamijka haddii oo xagga maamul iyo dowlad iyo xukuumad iyo isxaqdhoor qofka hadduusan helaynin xaqiisa oo meel uu xaqiisa geysta hadduusan helaynin kolley kuwa marka ugu dambeysa wuxuu gaarayaa meel uu macnaha ku haysan karin wixii xaq iyo xuquuqdiisa uu ku raasanayna hoostiisa qalbigiisa uu ka haysan karin inuu gacantiisa iyo noloshiisa uu ku ku raadsado maxaan ku dhahday orod iyo maxaan ku dhaha hadal iyo markii dambe ay gaarayso dagaal marka waa run gaabin oo xagga maamul dowladeed iyo nidaam oo wax lagu kala qaybsado run waayo saddex iyo labaatankaa sano anaga waxaan ku dhex jirnay berber berberkii ayaa waxaa jireen waa maxaan ku dhaha beeridii iyo dhaqaalihii iyo noloshii iyo wixii oo dhan ayaa waxay noqdeen meel hadda maxaan ku dhahday lakala qaybsanin ama dhexdala isla galin ama deegaankii xataa dadkii deegaanka deganaa oo maxaan ku dhahday aboriginska ah wadanka dadka ugu soo horreeyey waa lagu soo kala horeeyey iga ka horreeyey oo wadanka iska lahaa ee meesha deganaa iyo dadka dagaal ka yimid oo labaatan iyo labadan sano ama daaraha ku yeeshay ama beeraha ku yeeshay ama nolosha oo fiican ku haystay inay maxaan ku dhahday isxaq dhooraan oo isxaq siiyaan ama xukuumad rasmi ahoo labada xaqoo dadka labada u kala garsooreysa ayaan weli meesha laga helin marka taasa ayaa maxaan kudahay u noqonaysa salka ugu weyn oo aan wax kastaba laga heshiin karin waxaa heshiisaa la gaaraya laba beel hadday isdirayso heshiisaa la gaaraya qoraalaa lakala qoranaya qoraalkii iyo heshiiskii la gaaray in meel lagu dabaqo ama tadabur lagu sameeyo ee dadkii nin walba xaqiisii iyo xaquuqdiisii lakala siiyo ninkii meesha ku mudanaa ninkii meesha lagu diray ninkii meesha maxaan kudahday hantidiisii laga dhacay ninkii maxaan kudahay wadadaasi maray marka dadka waxay u kala baxeen dad hantiley ah oo hantada beeradii iyo wixii samaystay islamarkaana deegaanka waa degaanahay oo degan oo haddana markii deegaanka xaquuqdii kugu lahaa ilan muwaadinka meel kasta degi karta muwaadinkana xaqaa lagu leeyahay xaq oo qarameed iyo xaq deegaaneyaa lagu leeyahay xaqii deegaanka ahaa isagana inuu bixiyo oo maxaan ku raha wadadii isbitaalkii caafimaadkii ee bulshada kale ee ku nool meesha helaysina iyagana gaar macnaha waxoodii loo sameeyo oy helaan marka dadka waxaa kiciya mar kastaba waxaa waaye maxaan ku rahday xaquuq marka intaasa aniga maxaan ku rahday aan u aaneynayo inaan maxaan ku rahday wax allaala wixii go-aan lagu gaaray oon bayaanayna marba dhan ka gadayo wa wa waa gartay aad baad umahadsan tahay xildhibaan jawaahir baan siinaya xildhibaan ad maqlaysaa dadka meeshaas degan dad oo walaal ah oo wax walba ah oo degaankaas wadadoon bay ahaayeen hadda ka horna maxay ahayd waayadan dambe intii ka horreysana dagaaladooda waxaan u malaynayaa dowla dowladan dowla dowladaan hadda jirta dowladihii ka horreeyana kuma soo bixi jirin dad dagaalana ma aysan ahayn waxaa hadda dagaalkeeda dagaalka dadkaas kusoo celcelinayana waxaan u arkayaa hadda walaalkeesa in sida uu hadlayo oo kale oo le dad baa degaankan deganaan jiro dad baa kusoo dildego dad baa qabsadoo dhaqaalihii ka qabsaday dadki aniga isagana aan nahay dadka dadkaasi ehelka u aho hadday hadda isqabsadeen inay kala qabtaan la rabo dadka siciida aqoonyahankoodii ah ama ah maxay aheede xildhibaanka ugu jira baarlamaanka dowladana ku masalaya ah saas u hadlayo maxaa laga filayaa markasan waa dad walaala waa dad wada deganaa waa dad wada muxuu ahaa beeraley ahaa waa dad kaluumaysata isla ahaa waa dad muxuu ahaa dhareer wadaaga waa dad isdhalay sida ay u wada dhaqmahayeen ha u wada dhaqmaan barnaamijka siyaasadaysan oo aniga hadda uu walaalkii hadalkiisa ugu dambeeyana aan ka deynin aniga saasaan dhignaa wa wa waa gartay wa waa idinku soo noqonaya labadiinaba aad baad umahadsantihiin nuur kaafi baan siinaya nuur kaafi marka dal colaad uu ka soo baxayo sida soomaaliya oo kale dabcan dadku waxay u hanqaltaagayaan horumar iyo dibudhis iyo tacabka beeraha iyo kalluumaysigoo loo dareero dad badan oo arrimahan ka faallooda waxay leeyihiin markii soomaaliya ay nabaddii kasoo bidhaantayba ganacsato fara badan iyo beeraley fara badan iyo dad fara badan oo hantilayaala ay dalkii ku noqdeen oo maalgashi ay bilaabeenoo beerihii ay qarashku lacagihii laga baxsanaya ay bateen dhulkii uu qaaliyoobay kalluumaysigii uu batay marka waxyaabaha oo dhan oo faa'iidooyinka imanaya ayaa dhibaatadooda wata oo dad kalaa u arkaya in ayagii wixii iyo hantidii laga boobayo oo dhibaato ay ku dhacayso mar haddii horumarkaa uu bilowday marka waxyaabaha noocan oo kale ah marka dagaalo dal uu dagaal ka baxayo oo soomaaliya oo kale waxyaaba dhaca ma yihiin oo dalalka dunida ka dhaca colaad waxa weeyaan waxaan run ahaantii horta hada jeer khatar kuwa shucuubta adduunka ee mataqana dagaalada sokeeya hada jeer ku dhacaan marka hada jeer khilaafkooda uu hooska uu galo khilaaf siyaasadeedkooda marku uu murgo uu hoosna ka galo mataqaana qabyaalad soomaaliya waxaad moodaa innaga dadka investmentka samaynaya ama soomaalida ama dadka gudaha joogaba kasokow in loo hangaltaagayo laba arrimood wax soo saarka beeraha iyo wax soo saarka dhinaca energy-ga aad baad umahadsan tahay xildhibaan siciid baan siinayaa maxamed cali xildhibaan waxaa la leeyahay colaadan dadkan way wada degnaayeen deegaanka shabeellada hoose dhibaatooyinkana hal- haatan harka- halka ay gaarsiisan yihiin inta badan ma gaari jirin warar baa tibaaxaya in gacan kale ay jirto oo kooxda al-shabaab oo kale oo ay isku dayeyso in gobolka inta ayada ah inay gacanta ku haynin ay qalqal ka abuurto si meelaha ule ay kaga sugan tahay ay usii joogto joogto oo ay ka mashquuliso een, ciidamadii dowladda iyo een, ciidamadii amisom ee doonaya inay halkaa tagaan in ay ee, dagaalada ku mashquuliso oo gudaha ay dagaal uga furto Een, arrimaha maxaa ka jira aniga intaan eegahay dagaalada meesha hadda ka socdo wax al-shabaab iyo nidaam al-shabaabeed kuma arag gobolka waa run oo dad badan ayaa wada degan hadda janaabee waa lagu sii kala badan yahay nin walbana khidmada iyo xaqa ay ku leeyahay ilaahay ha tusiyaan leen xaqa ayaan ka hadlaynaa ana wax kale kama hadleen oo xaqaan ka hadlaynaa dowladda waxay maraysaa koryeeley ee ciidanka xooga dalka soomaaliyeed waxay jiraa koryeeley ma aha maxaan tirahdaye meel ay lamber conton ama meelo gaar ah ama ceelwareegow ama maxaan tirahdaye marka inay hadda meeshaasi ay tahay meel shabaab faransiga hadda ama amison ama ciidanka dowladda waa koryeeley duula korteeda ilaa meeshaas inaan hore ugu sii socono maahayne inaan diba usoo noqono haddana dagaaladaasi aan dhexdaa laga abuuro ma aha wax ay samayn karayaan ama ay horkici karaan maxaan ku rahdaye shabaabka ma aha waa waa gartay Eh, xildhibaan jawaahir waad een, waxaad tihiin xildhibaanadii dowladda soomaaliya een, hagayay oo nidaamkeedii iyo nabadgelyadii la doonayay inay sharciyo u dejiyaan markii dagaalkan uu dhacay waad kulanteen xildhibaano baarlamaanka ka tirsan ayaa kulmay eh, sida aan maqlay oo doonayay inay arrintan xal u raadiyaan dadaalkaas xaguu ku dambeeyey
waa masantahay waxa xildhibaanadii xalka raadinaya nin siciidba kamid baan ahay intiina jiigi badan baan gelinay maalinkii u dambeysay oo bishan sideedeedii ahayd waxaan isla qaadanay dhowr qodob oo go-aan aan go-aan ku gaarnay si aan arrintaas xalkeeda u raadino qodobadii aan ku gaarno waxaa kamid ahaa inaan bisha sagaalkeeda oo oo maalinkii aan shiraynay berri oo kale ahayd inaan qabano shir aan iskugu keenayno odayaasha labada dhinac kabacdina aan annaka degaankii tagno xalkana aan gobol intoodan raadino boogta meesha hadda soo noqnoqonaysa oo daawadeeda inaan raadino aan isku dayno waxaa baadiyey maalinkii dambe markii marka ay galeen ciidamadan qalyaanka ayay arrintaasi burburtay siciid iyo guruubadii kale ay ka burburto ilaa hadda ana reshina noo taalla diyaar baan unahay inaan arrintaas xajoy hadda wuxuu dhahayay xildhibaan siciid xaqiiba xaqiibaa maaragtay la diidsinaya runtii waxaa fiican xaqa dadka degaanka degan oo ehelka ah daris weeye xaq way isku leeyihiin annagana hadda mas-uuliyadeedii annaka weeye muddadan ilaahayna waa nagula xisaabtamaya intaas aan xilka hayno dadkuna waa nagula xisaabtami doonaan waxaan dhihi lahaa walaalkay siciid iyo walaalaha kaleba xalka dadkaas ayakaa laga gaari karaa xaqa midkii ku joogana waa la arki karaa xaqdarada kuu wadana waa la arki karaa aan isku soo celino gobashii aan ku soo celino jidkeedii aan wada hadalno aan odayaasha isku keenno annagu aan muxuu ahaa u istaagno inaan meeshaas xag- xal ka gaarno qoladii xaqdarro ah haysatana xaqa aan niraana ka bax xaqdaraa ku jirtaay qoladii xaq ku joogtana aan ku garab siino anigu taasaan dhihi lahaa laakiin haddii muxuu ahaa aan mar walba niraana xaqi waa lagu siintiyo dad baa soo duuniya dad baa degaankii yihiin taasi xal ma noqonaysaan dhihi lahaa marka Wa- waad mahadsantihiin waad ku soo noqonaya Een, mar kale nuur kaafi baan siinaya nuur kaafi dalka nigeria oo kale waad arkaysaa dagaalo lamida dagaalada argagixisada ee soomaaliya ka dhacaya mararka qaar ayaa si a- xawliya uga socda waxaa kaloo jira dhinaca kale dagaalo aan argagixisada ku lug lahayn oo eh, gobolka niger delta oo kale khayraadka ku lugta leh oo eh, iyadana qabaa'ilo meeshaa dega ay aaminsan yihiin in dhulkoodii khayraadkii kasoo baxay ay ka qatan yihiin marka ma moodaa hadda soomaaliya waxaa ka bilowday dhoofinta mooska ayaa ka bilowday qudaar fara badan baa kasoo go'da gobolka shabeellaha hoose markaad fiiriso arrimaha oo dhan ee afrika waxa ka dhacaya meelaha kamid a sida nigerian tusaale soo qaadana oo kale iyo khayraadkan laysku haysto iyo shidaalkii aad ka hadlaysay waxyaabaha oo dhan ma keenaan colaadaha noocana ee marka dambe qabiilka u xubsiibta ee ee xalintooda ay adkaato coladow sidaad sheegtay qaaradda afrika waxaad moodaa weliba eh, dalalkan saaxilka la yidhaahdo tobankii sanaymka ugu dambeeyey waxaad moodaa dhaqdhaqaaq- dhaqdhaqaaqay- dhaqdhaqaaqyo eh, ku salaysan xagga resourceka ama ama waxa waxa lagu magacaabo wuxuu- muxuu ahay strategic mining inay xoog uga socdaan maala hadda aan usoo qaadano central africa oo kale oo ahaa dal deganaa oo ninkii caankaa loola jira boqor bakaas uu xukumi jiray waa dalalka imika lagu lagu tilmaamo xagga dahabka dahabkuna waad ogtahay maanta sixirkiisu halkuu marayo chad iyo iyo cameroon iyo iyo niger intuba silsilad xagga muxuu haye oilka iyo waxaas ayaa ka dhexeeya dalkii loola jira libya maanta mushkilada haysataa sababta saldhig ay ku haysaa ee dhammaan markii ninkii kadaaf uu ka baxay meesha loogu heshiin lahayo waxa weeyaan waxa weeyaan waxa weeyaan waa gobolana waxay leeyihin resources gobolana ma leh marka haddaan taa aan markaa ka imaado oo aanu imaado xataa imika shalay ilaa iyo daraad waxaad og tahay inay ka socdaan dagaalo rwanda iyo congo taasina waxaa saldhig u ah muxuu ahay resourceka xagga mininka ee ee dalka rwanda uu interestka uu kuleeyahay muxuu ahaye gobolada xadka la leh congo intaasoo dhaniba waxay saameyn ku leedahay mataqaana maanta dalalka e u da iyo nato iyo istraatijiyadda cusub ee lagu magacaabo imika e u external actions oo saldhigeedu yahay sidii muxuu ahaye ay reer yurub ay qaaradda africa ay run ahaantii yani dib ay ugusoo noqon lahaayeen oo ay qayb uga qaadan hayeen yani muxuu ahay wax soo saarka resourceskaasi haddaba intaaso dhan adaan kusoo koobno soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka isha weyn maanta lagu hayo taasoo saldhig u ah istraatijiyadda cusub ee soo socota oo ku muu oo lagu muujiyey dood cilmiyeedkii dhowaan e u iyo north america ay ka sameeyeen bruseles iyo iyo iyo canada oo saldhigeedu ahaa si loo xoogeeyo muxuu ahay xoogaga gobolka oo ad maanta ogtahay muxuu ahay africa cam saldhigeeda ugu weyn mataqana maanta jibuuti bu ku yaalaa waxaasoo dhan saldhigeedu waxay ka mid tahay dadka soomaaliyeed ee maanta jooga gobolka inay fahmaan siyaasiyiintooda iyo xildhibaanadii walba inay fahmaan waxa soo socda oo ay shacbigooda masaakiinta rafaadsan ee maanta labaatan sano ilaa soddon sana dhibaatada inay ka saaraan oo ay u sameeyaan iskaashi dhab ah run ahaantii oo oo oo mataqaanaa dadka loo wacyigelin lahaa waxa laga doonayo iyo shacbigooda waxa inay u horseedaan taasi waxay dabadna keeni lahayd runtii waxyaabahan mataqaana yani koob kooban anu ka hadlana mataqaana ah mataqaana yani dad baa dad yani laisxamanayo in laga bixi doono maanta soomaalidu waxay tagtay australia waxay tagtay north america waxay tagtay muxuu ahay new zealand finland meel walbay tagtay meel walba oy degan yihiin nina ma yidhahdo mataqaana muxuu maxaa soo degta halkan yani marka waa horta waa in ay caqligeena iyo garaadkeena siyaasadeed u filaadaa marxaladan cusub ee maanta aynu ku jirno aad baad umahadsantaa waan kugu soo noqon doonaa xildhibaan siciid maxamed cali baan siinayaa soomaaliya waxaa jira in dowladda soomaaliya ay hardan ugu jirto sidii ay u hirgelin lahayd nidaamka federaaliga ee gobolada soomaaliya ay iskood isu maamulayaan oo gobolada qaarna ay sii bilaabeen waxaa kaloo rajadu ay tahay in la higsado labada kun lix iyo tobanka doorasho ka dhacda xora soomaaliya oo gobolada oo dhan oo nabada ka qabsoonta marka nidaamka federalismka ma laga yaabaa inuu la ku leeyahay arrintan dagaalada gobolka shabeellaha hoose ee soo cusboonaaday runtii horta waxyar gadaal aan ugu noqdo jawaahir cilmi walaashay waxaan islenahay kolleeg oo isla khadiya maxaankuaha baarlamaanka waa run aniga iyo ayada ayaa bilaabnay in aan maxaan kudhahday xawaar aan samayno aan wada hadalno aan isu keenno xildhibaanada dhowr jeer ayaan wada fariisanay ayagana gaaray u fariisteen anagana gaaraan u fariisanay haddana waan isku fariisanay waxaan ku ballansanayn in aan maxaan kudhahday xasaaradan iyo dhibaatooyinkan aan dejino dadkana aan isku keenno oday dhaqameedyadeenii gobolka shabeellaha hoose si degan oo miiran waxaa markaa annaga hoosha inoo socota annaga xildhibaanaa nahay siyaasadii iyo nidaamkii shacbiga aan masalaynay ee markastaba aan hor soconnaa markii annagoo ballansan oo hoosha noo socoto ayaa ciidamada markagaleen marka qabsadeen sidaas darteed annagu waxaan u jirnay ama ka xukuumad ahaan oo hoosha waday wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaamida loo xilsaaray iyo prime ministerka iyo ayaga xildhibaano ahba annaga waxaa niray ma lagu sheekaysan karo ama ma lagu hadli karo go-aan iyo nidaam ma la bilaabi karo shacbi barakacay oo ilmihiisa haweenkiisa waayeelkiisa ay dibadaha ku jiraan guryahoodii inaan maxaan tirahay hadda annagu xiwaar iyo wadahadal aan bilowno waxay noo noqonaysaa wax idinkana aad qaadan karin anna aan qaadan karin marka hore waxaan dhahnay aan ku sheegnay soo jeedinay ciidam ciidamada marka galay nooc kastaba ha noqdaan hadday yihiin ciidamada xukuumadda qaar ka tirsan iyo hadday yihiin ciidamada beelayda waa in laga soo bixiyaa banaanka la keenaa meel nabadeed aan ka abuurnaa marka kadibna annagana dagaalada iyo waxa meesha jira si aan u wadajir aan u wada joojino shacbigii barakacay weligooda degaankooda aan ka bixin guryahooda aan kusoo celino labada dhinacba shacbiyada meesha degaamaha degan ee ka barakacay ha lagu soo celiyo jawi degan aanu raacino ka bacdina aan aan maxaan ku dhahday la kaashano xukuumadda ka bacdina aan ka shaqayno sida nabad u keeni lahayn odayaasha aan iskugu keeni lahayn deganaan aan meesha aan kaga heli lahayn oo ummadda aan isku soo celin lahayn taasi ayaa annaga usoo jeedinay ilaa iyo haddana xukuumadda maanta markay shirkeedii iyo go-aankeedii kasoo baxeen in ciidanka meesha ku jiro laga soo bixiyo jawi jawi oo deganaan ah oo nabadeed la abuuro an waxaan waxaan jeclaan lahaa xildhibaanada dhigeena ah ee dadkeeda meesha soo galeen ayagana inay u istaagaan si arrintaas u sameeyaan kadibna aan maxaan ku dhahay wadahadalkii iyo maxaan ku dhahay wadashaqeyn iyo aan weliga nabada dhixin jirta aan soo annaga wax naga halaabsan malala hal gol aan ku wada jirnaa hal siyaasaa wada dejinaa hal cod nin walba codkiisa meeshuu ku leeyahay marka shacbiga inaan u miirino oo aan ka shaqeyno nabadge'yada iyo wanaagga taasina waxay ku imaan kartaa wadahadalka in ciidamada iyo maxaan ku dhahday wax allaala wixii durada wato dagaalka dagaalada dhinaca iska banaanka aan ka dhigno si ay uweydiisa ahayd federalismka maxaan ku dhahday baarlamaanka ka gaabiyey ee wacyiga soomaaliyeedna ma la siinin oo wacyigelin fiican lama siinin oo lama barin dhibaatada ka taagan federalismka meel kastaba waa aragtaan hadda gobolka shabeellaha hoose waagii hore ee dowladda kumeelgaarka ilaa iyo hadda maamulkiisa maamul jiro oo samaysan ama ama maamul isku raacsan ma aha haddeertana lagama hadli karo oo sababtoo ah waxaa weeye qaskan iyo dhibaatadan ayuu ku dhex jiraa marka horena gacanta wuxuu ku jiray dhalinyarada haddana shabaabkii haddii laga bixiyey iyo dadkii deganaa oo markii la xoreeyey ninkii haystay iyo dadkii haystay iyo joogaan laakiin weli sufficient ma aha mana shaqeeyaan sidii maxaan ku idhahda oo xoogi u adkaay ma shaqeeyaan waan dareemayaa waan sugayaa waan rajaynayaa in two alif sixteen wood lagu kala baxo nin walbaba codkiisa nin walbaba tiradiisa one man one vote markii la gaaro dadkaani waa yaraanaya waa gartay waa mahadsan tahay dhegaystayaal intiinii dhegaysiga idaacaddeenna dib uga soo biirtay halka aad nagala socotaan waa idaacadda v o e laanta afka soomaaliga barnaamijka faaqidaada toddobaadka waxaa barnaamijka ka qaybgelaya xildhibaan saciid maxamed cali iyo xildhibaan jawaahir axmed cilmi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho waxaa kaloo barnaamijka ka qaybgelaya nuur kaafi oo ka tirsan macadka daraasaadka difaaca iyo amniga ee jaamacadda carliton ee dalka kanada kana faallooda arrimaha gobolka geeska afrika qadka teleefonka ee magaalada ottawa ee kanada ayuu ku jiraa aan dib ugu noqonno markana doodeenna xildhibaan jawaahir baan siinayaa xildhibaane adigu ma kula tahay in nidaamkii federaaliga ahaa iyo dhulkalboobkii ka bilowday soomaaliya ee nidaamka ka dhashay meelaha qaar ee gobolada qaar lagu diriray in uu arrintan salka ku hayo marka hore waxaan rabaa adigoo mahadsan inaan walaalkay ciid aan hal mid yar aan iraahdo horta maanta hadday ciidamadan joogaan shalay waxaa jooga ciidamada kaleeto iyagoo ciidamada kale joogaan oo habeen iyo subax iyo galab uu dhiigi socdo oo maaluun aan qof lagu dilan a jirin ayaan anagu raacinayna nabadda gobolkaas haddii hadda maxay aheedoo lagu xiro liraa ciidamada ha ka baxeenna wax waxaan xal oo gooniya hadda keenaysa lama arko xalku wuxuu ku jiraa in horta inta lasor fariisto la gaaro xal oo la yihahdo balaska hor meesha dhibku ka jira waa xagge markii dhibki la ogaado in la sidii lagu daaweyna hala gaaro laakiin ma noqon in la yihahdo ciidanka ku jira halaga bixiyo kaasa la bixiyo dawladda hadday ciidamo muxuu ahaa meesha geynayso ay leedahay kuwaan qabiila ku jiraan ka bixinaynaa waa wax dawladda anagu kamid baa nahay mana diidayno maxay go-aankeeda ayadaa iskale hase yeeshee rijo inaanaan ka dhigin baa fiican dadka banaanka waa wada jeedeen horay haddaan kuwaan shala qaxay horteed baa kuwa kala qaxeen marka in ayagina lasoo celiyo kuwa hore uqaxay lasoo celiyo meesha wixii ay ka qurusan tahayna la raadiyo taasaa xal ku imaan kara tan federalismka waa sida uu siciid u sheegay weli maxay aheeday nidaamkaas midka uu noqon doono inaan nidaamka aan qaadan doono federalismka weli go-aan lagama gaarin wayna socotaa hawshiisa hadda guddigii gudaha iyo federaalka la sameeyey dhawaanna mindhaaway waa kasoo bixi doonaan hase yeeshee barnaamijka dagaaladan soo noqnoqday ee gobolka shabeellada hoose waxa ugu daran oo lafta ku hayaa waa federalism oo si qaldan loo fahmay federalismka waxaa loo fahmay in qabiil inta qodayn bixiyo oo asiga degaanka waaro yidhahda anaa iskale mana ahana federalismka dadka isla degan gobolka oo qabiil walba leh inay ku wada noolaadaan laakiin marka hore lagu heshiiyo waxaa la wada dhisanayo nidaamka la wada dhisanayo in laysku wada raacaa horta ay ku fiican tahay barnaamijkaas dagaalada soo noqnoqonayo sistamkan federalismka aniga waa gar- waa gartay aad badan maasan tahay nuur kaafi baan siinayaa nuur kaafi soomaaliya waxaa jooga ciidamo shisheeye oo nabad ilaalina oo magaca een, midowda afrika ku howlgala oo meelo kala duwan oo soomaaliya jooga oo dagaal al-shabaab kula jira Een, ciidamadaasi dhinaca kale waxay t- kaalin ka qaataan tababaridda ciidamada dowladda soomaaliya la doonaya in mustaqbalka ay noqdaan ciidamadii qaranka soomaaliya ee, ciidamada marka ay dalka ka tagaan badili lahaa meelaha qaarkoodna waxaa soo baxaya in ciidamada tababarada la siinaya qaar ka mid a ay eh, durbadiiba een, u xoobsiibtaan qabiil oo een, dagaalada qabiilka ay ku lug yeeshaan iyagoo dareeskii ciidamada dowladda soomaaliya labisan Een, tababarada la bixinayo door intee leeg ayay ku leeyihiin colaaduhu ay sii huraan oo een, ciidamo een, qaran loo tababarayo marka dambe ay qabiil u xoobsiibtaan istaraatiijiyadan cusub ee ku salaysan sidii nabad loogu loogu samayn lahaa dhammaan soomaaliya sidii loo sidii loo heli lahaa khayraadka ceegaaga ee deegaanka soomaalida Een, waxaa la leeyahay muxuu ahay istaraatiiji- istaraatiiji- istaraatiijiyad cusub oo ah muxuu ahay african unionka iyo iyo dalal kale la kule ee, muxuu ahay een, ee, dalalka africa in in loo helo muxuu ahay een, ciidamo suga nabadeynta waxaana dhawaan maalmaha inka ugu dambeysay oo dhan la isku raacsan yahay ee, kadib ee, dagaaladan ah, la sheegaya shabeelle ka dhacay iyo iyo socod la-aanta amisom ee iyo iyo iyo koonfurta soomaaliyaba inay saldhig u tahay haddii aan la helin ciidamo soomaaliyeed oo u carbisan dhaqanka iyo nidaamka soomaalida inaan la heli doonin nabadeyn ka dhacda soomaaliya islamarkaana aan laga guulaysan karaynin beela nabadiidka iyadoo laga tusaale qaadanayo ee, tii aanu kasoo qaadanay muxuu ahaa lebnaan iyo muxuu ahay iyo- iyo afghanistanba Een, waxaa waxaa la og yahay een, amisom waktigan xaadirka inay inay inay runtii ay ay ka howlgabtay een, muxuu ahay arrimaha ka dhacaya dagaalada meelaha ka ka socda oo ahayd yani inay isdhex istaagto laakiin iyagu waxay keeneen justification ah inaynay kala garanaynin dadka taasi markaa waxay muujinaysaa dadkii kala garan lahaa in la tababaro oo la helo ciidan dhowr waji leh ciidan booliis oo tababaran iyo ciidan qaran oo tababaran iyo ciidan la yidhaahdo intelligence oo ah iyagu sheega ka nabadiidka iyo ka nabadiidka aan ahayn haddaba taasi waxay markaa ay keentay dalalka mataqaana imika yani bixiya resourceka ama ama fanninka bixiya ee ee- ee ay ee doonaya inay keenaan nabadeyntii soomaaliya ee ka dambeeya amisom ee iyo iyo ee- ee not only soomaaliya keliya kama haya dalalkaas central africa iyo iyo waqooyiga africa intaba in la helo ciidamo u carbisan dhaqanka iyo deegaanka waxaana taa tusaale inoogu noqonaya muxuu ahay imika shalanka cusub ee liibiga ah ee imika aada og tihiin operationska uu ka wado dalka liibiya oo lagu qancay inuu isagu yahay ninka keliya ee keeni kara midaynta dhammaan xoogaga hubka sita dalka liibiya taa sidaas si la-egna haddii aan la keenin markaa ciidamo soomaaliyeed oo dhaqan soomaaliyeed ku tababaran oo imika already waaba la sameeyey xeryo ku salaysan in lagu tababaro gudaha soomaaliya oo aan la wacyigelinin wadannimadooda wad- wadan jacaylkooda ee- ee- iyo iyo shakhsiyaddooda intaba haddii aan la keenin oon laga saarin waxyaabaha imika la sheegayo oo ah mataqaana imika tababarayaasha ka socda dalka ee, dalka muxuu ahay spain waxay sheegeen oo ay muujiyeen dhammaan raggii ay tababareen qaarkood marka dagaalada ay galaan iyagoo amisom la socda in marka dagaalku dhamaado kadib inay ku dhex milmaan qabailkooda taasina waxaa waxay waxaan dib ugu noqonaynaa marka meeshii lagu tababarayay iyo wacyigelinta la siinayay inay wax ka qaldanaayeen marka waa inay timaado een- een tababar dhab ah oo saddex weji leh tababar ciidan iyo tababar nabad sugineed iyo tababar wacyigelineed oo wadaninimo intaasi haddaan la helin way adag tahay in la helo ciidan suga nab- ee- ee, muxuu ahaa, ee, nabadda la sugayo Een, saciid maxamed cali baan siinayaa xildhibaane een, magaalada marka iyo gobolka shabeellaha hoose eh, waxaa beri gacanta ku hayay kooxda al-shabaab oo laga saaray Een, intii ay shabaab gacanta ku hayeen magaala een, gobolka nabadgelya ka jirtay oo beelaha soomaaliyeed degana way wada deganaayeen marka nabadgelyada maxaa ugu wacnaa bay kula tahay ma shabaabkaa gacan bira ku hayay oo dadkaa kala hayay eh, iyagoo wax kala tabanaya mise een, kala tabashadoodii iyo dhibaatadii ay een, kala tabanayeen ba- bay shabaabku u- u xaq sowreen oo ay ku kala saareen runtii waxaa waaye maxaan tirahdaa waa run oo markii system meel uu joogo system hal system hal nidaam markii meel joogo wixii hal meel ay ma- wada marayaan oo waxay helayaan maxaan ku rahdaa kala celintii waxasusiintii nin walbaba wadadiisu maraa qof kastana xaqiisii ayuu helayaa system aanaa wax lagu kala qaadi karaa system aanaa wax hagi karo marka markaan hadeertaan systemkii anagu dowladeena oo anaga aan ka mid nahay hadda waxaan ku jirnaa isticmaal inaan ka bixino qoladii maxaan ku rahday meesha haysatay ee aan ayagana maxaan ku raha u arkayna xataa systemkooda ayaga say u dhaqmaan ha u dhaqmaan laakiin anaga aan u aragno inay maxaan ku rahday mid system ayaga u gaar ah oo anagana aan ogoleen oo nidaamkooda nooc kale u yahay marka eh, markaasi systemkaasaa jiray haddeertaan annaga sistamkeena si arrinta ah weli muu gaarin meesha waxay noqotay meel ciidan ah oo ciidan military ah ay ku daataan meel maleeshiyaan ay ku daataan militariga waxay leeyihiin frontlineka waxaa meesha looga baahan yahay bolisiya waxaa looga baahan yahay malatumid waxaa looga baahan yahay ciidanka aswata waxaa looga baahan yahay maxkamadii markii intaa meesha ay tagaan hagga ama jiheynta markasta waa la helayaa gobolka shabeellaha hoose ee nidaamkiisa iyo siteenkiisa iyo deganaashihiisa anigu waxaan qabaa marka koowaad waxaa ka gaarsay dawladeena iyo xukuumadeeni inta aan maxaan tidhaahday lagu jiro xureenta dhibkaani way soconaysaa ilaa maa laga helo maxaan ku dhaha stabilityga ee loo lagu sameyn lahay ama lagu saleyn lahaa ciidan rigli ah ee gobolka ee ka wada tirsan ee meesha jooga xildhibaan jawaahir baan siinayaa xildhibaan jawaahir adigu maxay kuula muuqataa aniga waxaan isdhihi lahaa maxay aheeday waanka dawladda maamulkii ay u magacaawdaan maamul aada u qaab daran ahaa oo aan nidaamka dowladnimo iyo dadka inuu mas-uulkooda yahay aanu aqoonin shabaab markii joogayna maxay aheeday dadku hadda sidii xorriyada xorriyada u wada haystee nabada ugu jooga oo maxay aheeday u wada xisaabtamayo u wada hadlayo uma wada hadli karin waa la ogyahay wa waa gartay gabagabadii baan maraynaa min hal daqiiqaan idin siinayaa waxaan ku hormarayaa nuur kaafi nuur arrintan gobolka shabeellaha hoose ee soomaaliya ka taagan markaad barbar dhigto arrimaha kale afrika ka dhacayay oo la midka ah oo kheyraadka laysku haystay xalkeeda muxuu yahay bay kula tahay maxaa xal looga gaari karaa xalkeeda waxa weeyaan in la helo kow iskaashi dhaba sida looga looga sameeyey muxuu ahay darfuur iyo koonfurta suudan iyo bartamaha iyo mxu iyo ruwandada oo ah in la keeno dadka xildhibaanada sharci dejinta ah odayaasha aqoon-yahanada iyo dhalinyarada iyo haweenka deegaanada in si dhab ah la isugu keeno oo ay go-aan u gaaraan go-aankaas siyaasigana la helo xuduud military iyo nabad sugid oo hirka la saarinta ayada ah loona helo deegaanada ayada ah in lain la sablaygareeyo arrimihii asaasiga ahaa nabadgelyadana la adkeedo maamul dhab ah oo dadka ka turjumana loo sameeyo aad baad umahadsan tahay xildhibaan saciid maxamed cali baan siinayaa xalka halka runtii waxa weeye aniga waxaan u arkaa ciidamada maxaan tidahda militariga waxay leeyihiin maxaan tidahda inay wadan fureeyaan gobolkaasi in loo sameeyo boliis adag dadka deegaanka degan laga soo xulayo loona xulayo boliiska shaqadiisa ma qaban karaa muku doon yahay intaasi in loo furo oo tababarkoodna la siiyo gobolkana si fiican ayaga gacantooda lagu celiyo maamulkana maamulka inta kumeelgaar ayuu soo ahaa maamulada goboladoo dhan maamulka la sameynaya ka tirsan ayagiisa dadka deegaanka degan ee sidaa hadda u sheegay ninka saaxiibkayga ah oo hadlayay in dadka deegaanka la dhexdhigo dadka deegaanka ay kasoo dhexbaxaan ayagana ay maxaan tidahda maamulkooda samaystaan dawladdan ay u sahasho qof ku habboon oo la jaan qaadi karo maxaan ku idhahday dhibadka markaasi meesha ka jira xildhibaan jawaahir baan siinayaa aad baad umahadsan tahay xildhibaan saciid jawaahir waxaan aniga qabaa maxay aheedey dadka deegaanka inay kasoo dhexbaxaan dadka maamulka u qabanaya waa muhiim laakiin dad adag oo mas-uuliyadda qaadi kara aqoonteeda leh xilkas ah dadka isku wadi kara inay kasoo baxaan deegaanka muhiim ah waxaa kaloo aan rabaa inaan u sheego walaashii saxiif milatarigu waa milatarigii xoreeyey gobolka shabeellada hoose haddana usii socday inay deegaankii oo dhan dhamaystiraan ay xoreeyaan in ma dhibsado ma ahan haddaa aniga milatariga dhibsado aniga maxaan ah ciidankii dawladda aniga imatalaayo haddaan dhibsado maxaan ah maxaan rabaa yaan rabaa waxaan rabaa ciidanka militariga oo la dhinto ay faraha in laga qaado in maxay aheeda loo arko ciidanka dawladda inuu yahay laakiin gobolka shabeellada hoose maamul loo dhan yahay oo deegaanka kasoo dhexbaxa aqoonteeda le kartideeda le mas-uuliyadooda le in loo magacaabo loona dhiso dawladuna ay ku ku ilaaliso taas waa diyaar aan nahay waana waa baalian kan wa waa gartay aad baad umahadsantihiin dhammaantiin xildhibaan saciid maxamed cali oo qadka taleefonka magaalada muqdisho ku jiray xildhibaan jawaahir maxa axmed cilmi oo iyana muqdisho ku jirtay iyo nuur kaafi oo isna ku jiray dalka canada magaalada ottawa aad baad umahadsantihiin dhammaantiin aada waa mahadsantaa adigan
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ay ka qayb galeen xildhibaan saciid maxamed cali iyo xildhibaan jawaahir axmed cilmi oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya kuna sugnaa magaalada muqdisho waxaa kaloo barnaamijka ka qaybgelayay nuur kaafi oo ka tirsan macadka daraasaadka difaaca iyo amniga ee jaamacadda caliton ee dalka kanada kana faallooda arrimaha gobolka geeska afrika qadka teleefanka ee magaalada ottawa ee kanada ayuu ku jiray intaan barnaamij midka la mid ah dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo
maxamed colaad xasan ayaa soo jeedinaya barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka oo goordhawaad dhegaysanayseen markana waa ciyaarihii adduunka iyo maxamuud mascade
afar sano ka hor ay ahayd markii bulshada ciyaaraha kubadda cagta ee dunidu ay isku nabadgeliyeen waddanka koonfur afrika kuna ballameen inay sanadka labada kun afar iyo tobanka dib ugu kulmaan waddanka baraaziil safar dheer iyo xafiltan xoogan oo ay dhammaan qaaradaha caalamka u soo galeen oofinta ballankaasi kadib ayaa waxaa habeenkii xalay ahaa dalka baraaziil si rasmi ah daaha looga furay koobkii adduunka ee sanadkan labada kun iyo afar iyo tobanka oo lasoo afjari doono saddex iyo tobanka bisha dambe in ka badan lix boqol oo qof oo dheela ciyaaraha gaadaka ciyaarka ayaa ka hor inta aan ciyaarta furitaan ku bilaaban garoonka arena de san paulo ee magaalada san paulo waxay madadaalinayeen taageerayaashii garoonka soo camiray iyo malaayiin kale oo shaashadaha caalamka kala socday xafladda furitaanka ee sanadkan xafladda furitaanka ee sanadkan waxaa ka heesayay fanaaniinta caanka ee jennifer lopez gabadha reer brazil ee claudia laita iyo fanaanka bitball oo caan ku ah heesaha raabka loo yaqaan waxayna ku luuqeynayeen heesta sanadkan astaanta u ah ciyaaraha adduunka ee brazil ee halkudhigeedu yahay we are one hal ayaa nahay ciyaartii fulitaanka ee loo wada helanaa waxay ahayd mid u dhexaysay waddanka brazil oo ciyaaraha martigelinayay dalka croatia ciyaartoyda brazil ayaa garoonka si qabow u soo galay waxayna u muuqdeen kuwo kala garan la inay ciyaarayaan koobkii adduunka ee dalkooda lagu qabanayay iyo kulan saaxiibtinimo oo aan guushiisa la kala jeclayn koob iyo toban daqiiqo marka ciyaartu socotay ayaa banoni uu si jilacsan usoo darbeeyey ciyaaryahanka howl siri u dheela ee yelabeg waxaa iska dhaliyey ciyaaryahan marcelo oo waddanka brazil baallaha bidix ee dhanka difaaca uga dheela waana goolkii ugu horreeyey abid ee dalka brazil ciyaaraha adduunka ay iska dhaliyaan daqiiqadii labaatan iyo sagaalaad waxaa brazil gool bareejaha u dhaliyey ciyaaryahan neymar oo ah xiddiga ay sanadkan brazil ka sugayso inuu meel gooyo أمام هذا الدفاع الكرواتي نيمار نيمار إسادة
banoniga ayaa noqday midaas croatiana waxay u muuqatay koox doonaysa inay bareeja ciyaarta ku dhammaato hase ahaatee garsooraha ciyaarta yuji nishimura ayaa brazil rigooro u dhigay markii ciyaaryahanka lobreen uu xerada ganaaxa dhexdeeda ku riday weeraryahanka reer brazil ee fred walway macallimiinta iyo ciyaartoyda kooxda ku doodeen in rigooro qaldan laga dhigay neymar ayaa rigoorihii dhaliyey croatia waxay abuurtay fursado badan oo goolo lagu dhalin karay nasiib darase kuma guulaysan inay taabato shabaqa brazil goolkii saddexaad ayaa waxaa brazil u dhaliyay ciyaaryahan oscar waxaana banoni uu dhexda ka soo dafay uu kala dhex baxay dhowr ciyaartoy oo difaaca uga dheelaya croatia waxa uuna si la yaab leh ugu xaday goolhayaha croatia oo ku baraarugay xilli uu banonigii hareer maray shabaqana uu cuskaday brazil waxay guushu ku raacday saddex iyo hal haddaba ciyaartii xalay maxaa laga qaadan karaa banoniga ay brazil soo bandhigtay croatia sema laga yaabaa inay kulamada dambe kasoo gudubto guuldaradii caawa arrimaha ayaa waxay la falanqeynaya maxamed axmed ibraahim awowe oo jooga gobolka minnesota iyo yaasiin nuur cali caanoole oo ku sugan gobolka new jersey haddii aan ku hormaro mascade brazil inta badan waxaa looga bartaa inay dheesho kubad aad u heer sarreyso oo isku dhiibkeedu iyo isku xirnaanshaheedu ay sarreyso arrintaas ma dhicin tobanka daqiiqa ugu horreysa cayaarta waxaa ka dareemi kartaa brazil inay cabsi ay ku jirtay iyo kooxda oo croatia oo ayadan soo bandhigta cayaar wanaagsan cayaartooy fiicanna haysata marka uma suurtagelin brazil inay ay maamusho ilaa bila bilawga ilaa iyo dhamaadka cayaarta marka aniga ahaan waxaan u arkaa in lala qaybsado brazil baloni haye maxamed
marka ugu horeyso brazil oo ah qaranka qaramada adduunka ugu fiican oo haddana gurigooda lagu ciyaarayo shacabkooduna uu yahay mid hami weyn worldcupkan weliba aada u hayo marka taas waxay keeni kartaa gameka ugu horeeya weliba mascado qalqal badan ama cabsi badan sidaa maantaba ka aragnay cayaarta qaabka u ciyaarayeen oo aan ahayn qaabkii brazil aan ku naqaanay haddaan sii raaciyo waxaan dhihi karaa ugu dambeyntii laba arrinba mid croatia waxa waxaa ku dhacay nasiib darro midda kalena brazil waxaa la dhihi karaa dhibcaha ay qaadatay waa xaq darro waayahay ciyaartan waxaa aada loo hadalhayay maxamed o haddii aan ku weydiiyo garsoorey ciyaarta hayay yuji nashamura u dhashay dalka japan ciyaarta waxbuu ka bedelay baa laleeyahay macalinka croatia nika covegna si kulul oo aan leexleexad lahayn ayuu u dhaleeceeyay garsooraha isagoo weliba xusay in ciyaartu ay ku adkeed garsooraha maadaama aanu ciyaartan oo kalena xamili karin ay ahaydba in aan loo magacaabin kulankan oo kale adiga arrintaa sidee kula muuqatay mascado arbitra maanta hay oo wadanka japan u dhasha ama ka yimid waa arbitra hadda ka hor two thousand tenkii world club cupkii hayay inter milan iyo teamkii yimid congolis t b muzembe la dhaho
aakas maxaa kamid ahaa awowe waxaa kamid ahaa weliba oo gameka wax badan ka bedelay ama dhibic dhibic ay ku luus galayeen ama ay ku waayeen rigoorada oo brazil ay heshay waa la dhihi karaa aniga mid kale arrin kale waxaa jirta oo dadka badanaaba iska hadlayna lakin aniga maanta game markaan fiirinaya aan xasuusto fowl waxaa jira borteriga kubad u qabanayo oo kasoo baxsanayso uu calaamadaha u dhigayo ay helayaan ay dhalin karaan marka taasna waa la dhihi karaa cayaarta waxbay ka bedeli kartay marka laba qaladoo weyn labadaas qalad lagu taagi karaa arbitra haddaan u leexano kulanka ee maanta dhacaya kan ugu adag oo dhex maraya labadii wadan ee sanadkii hore ciyaarta kama dambaysta koobka adduunka isugu soo baxay ee holland iyo spain adigoo soo koobaya wax ka yar daqiiqad haddii aad ku sharaxdaan qarankeeda filaya inuu caawa badiyo sababta aad ugu malaynaysaan maxay tahay aniga haddii aan ku horumaro waxaan umalaynayaa qolo kooxda holland inay badin doonto sanadkan waxaana sidaas u leeyahay spain sanadkan lama filaayo inay udheesho sanadkii labada kun iyo tobankii cayaarihii adduunka inay udheesho oo macnaha waxaa laisleeyahay waxyaabo badan ayaa isbedelay oo kooxaha ayaga kasoo horjeeda waxay fahmeen qaab cayaareedka spain
haddaan gameka maantaito spain iyo holland waa waxaan dhihi karaa laba tim oo adduunka tiimo ku waaweyn ku jira waxaa kaloo la dhihi karaa game xanaarad badan leh uuna yahay labada tiamna waxay aaminsan yihiin waxa la yidhaahdo toral football ama kubad dhamaystiran two thousand ten finalkiina wada ciyaaray game aad iyo aad u fiicnaa oo waxyaaba badan la taaban karo ama history leh gameka dhex maray hollandna la dhihi karo cil badan ayay qabtaa gamekaas ay ku luus gareen koobkii laakiin waxaan aaminsanahay gameka ugu horeeya maadaama uu yahay in barbardhac uu ku dhamaan doono gamekan waa tahay aad baad umahadsan tihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen maxamed awowe iyo yaasiin caan ole oo la falanqaynayay koobka adduunka ee xalay ka furmay waddanka brazil
mascade ayaa soo jeedanaya barnaamijkaasi ciyaaraha ee ku saabsanaa koobka adduunka ee xalay ka bilowda dalka brazil falastiin qodobadii warka maxaa ugu daroona mahadsanid daawud maleeshiyaadka islaamiga ee dalka ciraaq ayaa wada qabsashada dhul horleh xili maraykanku uu ka fikiraya qaabka uu uga jawaabi lahaa dhaqdhaqaaqyada ay wadaan fallaagada mas-uuliyiinta dowladda ayaa sheegay in maleeshiyadu ay qabsadeen magaalooyinka jalowla iyo saadiyah oo ku yaala gobolka qowmiyadaha ku kala qaybsan ee la yidhaahdo diyaala maalintii khamiista maleeshiyada islaamiga ah ee i s i l oo magacooda marka lasoo gaabisaa loo yaqaano ayaa qabsaday in badan oo ka mid a waqooyiga dalka ciraaq dalkan maraykanka nasaajintii maraykanka ee daalibaanku hayseen ku dhowaadka shanta sano ayaa kusoo laabtay dalkan maraykanka maanta saraakiisha milatariga ayaa sheegay in bawi barda lagu soo daweeyey cisbitaal milatari oo ku yaala dalka jarmalka haddana uu soo gaaray xarun caafimaad oo ay milatarigu leeyihiin oo ku taala koonfur galbeed magaalada san antonio ee gobolka texas war qoraalo oo ay soo saartay wasaaradda difaaca ayaa lagu sheegay in bardaal uu heli doono daryeel iyo waqti uu kusoo baxnaamsado mahadsanid falastiin qodobadaasi warka ugu daroona waxay ugu dambeeyeen idaacadeena galabnimo halkan wadajir uga jeedinaya anigoo ah daawuda weyse falastiin axmed imaan tan intaan dib u kulmayno waa v o a idinkaga tegaysa sidaa iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.